asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenay dalsan qodobadada caawa ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in saalax jaamac uu lumiyey xubinimadiisa aqalka sare madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan markaasi ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyey maanta oo ay ku beegneed maalinta calanka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo si adag kaga hadlay xiisada ka taagan qayb ka mida deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan degmada xudur ee gobolka bakool iyo diiwaangelinta dadweynaha oo markaasi waaxda dhigistu ay bilowday howsheeda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegaysateen dulmarka warka habeen ee raadiyaha dalsan waxaa kusoo dhowaataan warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan maanta ay yeesheen waxa ay markaasi golahu u sheegay in uu waayay sanatarnimadiisa ama xubinimadiisa sanatarnimo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac kulankaas oo xildhibaanadu ay yeesheenna waxaa ka dhashay dood aada u xoogan oo ay sanatarada aqalka sare ee soomaaliya isku khilaafeen in markaasi laga qaado xubinimadiisa sanatarnimo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac inkastoo soo jeedintu ay ka timaaday guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa ay xubnaha golaha aqalka sare ay ka hor yimaadeen in xasaanadda laga qaado senator saalax axmed jaamac oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka haddaba waryahayaga safe cusmaan oo kulankii golaha aqalka sare ee maanta ka qayb gashay ayaa warbixintan ka diyaarisay senatarada baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta waxaa yeesheen kalfadhigii labaad kulankii lix iyo tobanaad iyago oo markaa kaga dooday ajandooyin muhiima uu ka mid ahaa in la dhaariyo lana buuxiyo kursi ka mid a senatarada aqalka sare kaa uu ku fadhiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ee sanatarada ayaa markii loo soo bandhigay ajandahan waxa ay ka keeneen dood aad u adag ee guddoomiye cabdi xaashi ayaa ugu horeyn ajandaha furfuray waxaan idiin sheegaya xubintan hadda waxaa la yidhaahaa suldaannaa keena salaadiin waxa la yidhahaa labadii suldaan ee isaga keentay midna ma joogo midna wuxuu joogaa ceerigaabo maalintii doorashadu dhammaatu ku noqday midna wuxuu joogaa kelilka shanaad ayuu joogaa waayo cidda aan u celinayaa hadda waa kuma kee weeye een leeyahay ileen waa ileen kuwaasaa keenayay labadaas suldaan baa keenayay codkana afartan iyo lix badankoodu maqan yihiin ayay ahaay male meel loo noqdaa ma jirto dastuurkan ku dhaqmaynaa xubin xubnaha ka banaanaataa hadday soo baxda sidaasaa lagu dhaqayaa haddii laakiin dowlad goboleedyada xubintii banaysa waxaa loo celinayaa isaga oo markaasi si faahfaahsan uu halkaasi ugu jeediyey xogayaha golaha aqalka sare
sida ku cad qodobka konton iyo sagaalaad farqadiisa koowaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee qeexaya siyaabaha lagu lumiyo xubinnimada baarlamaanka federaalka soomaaliya haddaba xildhibaan saalax maxamed jaamac ma uusan soo xaadirin golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya afar kala fadhi oo xiriir ah mana soo gudbin sabab maangal ah oo ku saabsan maqnaanshihiisa sidaas daraaddeed waxa uu lumiyey xubinnimadii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya labo qodobka konton iyo sagaalaad farqadda labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee qeexaya haddii ay xubinta baarlamaanka federaalka soomaaliya lumiso xubinnimadeeda waxaa bedelaya qofka ku xigay doorashadii hore sidaas daraaddeed mudane ibraahim iidle sulaymaan oo ah xubin sugihii kursiga tursigiisu yahay u h conton ayaa noqonaya xubinta cusub ee matalaysa kursigaas sanatarada aqalka sare ayaa dood adag ka keenay in aan markaasi la dhaarin karin lana buuxin karin kursigan iyadoo aan loo soo marin habraacyadii sharciga ahaa xubinta senatarka ahi siduu ku waayayo xilka iyo procedureku marayo iyo codka loo qaadayo iyo siduu ku waayayo xubinimada hawshan saa ka timi wax shaksiya maaha ibraahim ila salabaan ehel baanu nahay walaalaanu nahay saaxiib baanu nahay maaha mushkiladdu ibraahim laakiin waxa weeye afar iyo kontonka senatar ee gobo jooga aqalka mustaqbalkooda iyo saameyntooda haddii senatar walba uu cabdixaashi intuu bedeli karo mid kale soo magacaabi karo sidii ra-iisul wasaare xamse cabdi barreen waxay noqonaysaa taariikh qaranjab ah oo aynu aqalka uqabsadnay guddoomiye xeer hoosaadka waxay noogu qoran sida loo waayayo xubinimada saalax axmed jaamac senatar saalax kow wuxuu la mid yahay senataro maqan oo aqalka ka maqan sidii loo bilaabay weliba isagu wuxuu dheer yahay senatarada maqan ee labaatan iyo sideedda ah maalin kasta kooramkeenu siddeed iyo labaatan buu ku furmaayay wuxuu dheer yahay isagu shaqo qaran buu hayaa shaqo dowladeed buu hayaa afar iyo labaatanka saacadood shaqadii dowladdu ku jiraa weliba isagu wuxuu ka duwanaanayaa senataro shan sannadood maqnaa aqalkii ka googeeyey oo aan maalin keliya lala hadal senataro afar kal fadhi maqnaa oo aan shaqo ku maqnayn wuxuu ka duwanaanayaa senataro aan soo xaadirin aniga waxay la tahay guddoomiye sidaa senatar uu sheegay dhegdheer inaynu ku noqonno xeer hoosaadkeenna in waa cid baanu matelnaa guddoomiye cabdi xaashiow afartan iyo lix bayna soo doortay waynu leenahay cidina soo dooratay cod baad ku timi aqalka aniguna cod baan ku imi weliba kaygu wuxuu ahaa cod dee dagaal badan ka saalax saas oo kale wuxuu ahaa codkii ugu adkaa doorashada oo ibraahim baa la tartamayey waxaa lagu yimi cod aanay ku imanin senataro badan gudoomiye cabdi xaashi asagaa mas-uul ka ah xubnaha ka imaaday somalilan sida annaga haddeertaan for example reer galmudug annaga madaxweyne qorqora kursigii bannaanaado soo buuxinayo cabdi xaashi ma buuxin karo warka yaan la gadinin kuraastoo dhana cabdi xaashi bedelanaa ma ahan cabdi xaashi suu suu qorqor mas-uul nooga ahaayo ciddii oo qorqor warqadda kusoo saaray unbaa maaragtay senator noqotay haddana sidii oo kale booskii oo somalilan u jooga cabdi xaashi marka cabdi xaashi waxaa laga rabaa inuusan inta dhex keenine ee xafiiskiisii intuu geysto uu dadkiisa la shiro uu soo dhammeeyo senatarka uuna soo ag fariisto oo soo dhaariyo ma u baahna aqalka inuu cod geliyo ama la diido ama la yeelo loogama baahno aqalka shaqana kuma lahan arrinta ah guddiga joogtada la geynaa aqalka sare u codayna wax ka jira ma lahan sharcina ma ahan dastuurka caddaynaayo xubintaas bannaanaadisay ku bannaysay kan bedelaayana suu ku imaanaya dastuurka caddaynaayo habraaca bisaal hadda la isku haystaa habraacana waxaa waaye guddoomiye cabdi xaashi isagaa mas-uulka ee kursigaas kursi reer somalilan waaye ku reer galmuduga ma ahan mid reer puntlandna ma ahan mid reer south westiyana ma ahan sidii kursigii walaalkay xareed naxariistii janna allaha siiye uu warqadda inta loogu qoray galmudug loogu yiri soo bedela bay asagana hoos taallaa inuu bedelo laga rabaa mas-uuliyadda asaa iska leh guddoomiye mas-uuliyaddaada qaado kursiga soo bedel xubintaana soo ag fadhiisato
meesha ka shaqaynayso in
aad ay umaadsan tahay waryahayaga safe cusmaan oo warbixinta warkaasi eegeysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudna waxa uu maanta qoraal uu ka soo saaray kaasi oo markaasi dadka soomaaliyeed ugu hambaliyeynayo maalinta calanka oo ku beegan maanta oo labiyo tobanka oktoobar ahayd inkastoo maamuuska calanka aanaan si weyn looga dareemin in badan oo ka mid ah dalka yeelkeedana meelo badan oo ka mid ah dalka laga xuseeyay calano aanan ahayn kan soomaaliya haddana madaxweynaha soomaaliya qoraalka uu soo saaray waxa uu ku yidhi ama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu hambaliyey shacabka soomaaliyeed labiyo tobanka oktoobar oo ku aseysan maalinta calanka madaxweynaha waxa uu tilmaamay in labayo tobanka oktoobar ay tahay maalin halgankii dheeraa ee shacabka soomaaliyeed usoo mareen xorriyadiisa calanka soomaaliyeed oo toddobaatan sano jirsaday waa astaan qaran midnimo iyo madax banaani waxaana eh, ku faanaynaa buu yidhi taariikhdaasi aan wadaagno ee halganka iyo dadaalka loo galay in lagu waa in markaasi la gaaro xornimo iyo weliba gobonimo soomaaliya madaxweynaha waxuu shacabka ku booriyey inay sii xoojiyaan midnimadooda wadajirkooda iyo nabadda si baa la yidhi eh, loo xoojiyo soomaaliya oo xur ka ah argagixiso barwaaqana ah ayna ku nool yihiin dadkeedu war intaa ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo looga hadlayay munaasabadda calanka soomaaliya warkii habeen ee aada caawa ka dhegeysaneyseen saaxiibayaal raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho caawa oo habeen sabti ah xadna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labayo tobanka bisha oktoobar laba kun afar iyo labaatan waa nageynta anigoo cabdulqaadir cismaan indhooy ayaa idiin waramayay waxaan u mahad celinayaa cabdiwahaab oo dhinaca farsamada markaasi warka caawa ka qaabeynaya warkan kiisa xiga intaynu dib ugu kulmi doono waxaanu dileenahay saaxiibayaal nabad iyo warsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel